raxmaan iraxiim duur wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada warka ugu doorkaroon ee dalsan duhurnimadan idiin haysana waxaa ka mid a
shir u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka oo maalmaha soo socda ka furmaya magaalada muqdisho
madaxweynaha jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho si uu uga qayb galo shirka golaha wadatashiga qaran
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo shacabka gobolka hiiraan ku taageeray abaabulka dagaal al-shabaab looga xireynayo gobolkaas
dad kusoo dhaawacmay duqeyn ka dhacday gobolka shabeellada hoose oo maanta la keenay magaalada muqdisho
golaha deegaanka ee degmada xudur oo maanta doortay maamulka cusub ee magaaladaas
dowladda federaalka soomaaliya oo ka qaybgalaysa shirka guddoomiyeyaasha maxkamadaha sare ee afrika oo maanta ka furmay magaalada qaaxira ee dalka masar
wararka dibadda warkeenna duhur ee maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
xafladda caleemasaarka boqorka cusub ee dalka ingiriiska oo soo socota
iyo dhulgariir xooggan oo ku dhuftay gobol ka mid ah dalka induneisiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeenna duhur ee maanta taariikhdana waxa ay tilmaamaysaa tobanka bisha sagaalaad laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan
xeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu maalmaha soo socdo ka furmo magaalada muqdisho dhanka kalena madaxweynaha jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho si uu uga qayb galo shirka golaha wadatashiga qaran juulo shaakir ayaa faahfaahinta warkani diyaar la ah shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa maalmaha soo aadan waxaa lagu wadaa inuu ka qabsoomo magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka shirkan ayaa waxaa madaxda maamulada isugu yeeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana looga arrinsan doonaa arrimo dhowr ah iyadoona madaxweynihii ugu horreeyey oo shirkan ka qaybgelaya maanta uu soo gaaray magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay shirka madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee ku yeelanayaan magaaladan wasaaradda oo qoraal soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka shirkooda looga arrinsanayo arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta labada heer ee dowladda federaalk soomaaliya dadaalada la dagaalanka al-shabaab abaaraha iyo arrimo kale oo hortamin u leh dowladhiska dalka soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa sidoo kale waxay tilmaamtay inay si weyn igu diyaargaroobeen soo dhoweynta dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo oofuudooda oo lagu wado inay muqdisho ay soo gaaraan shirkan ayaana wuxuu yahay shirkii ugu horreeyey ee madaxdu si wada jira ugu yeeshaan magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soo gaaray magaalada muqdisho kaas oo muqdisho u yimid inuu ka qayb galo shirka golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho ka furmaya garoonka diiwaradaha aadan cadde waxaa kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan labada gole baarlamaanka dalka wasiiro iyo xildhibaano ka kala socday xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ujeedka madaxweynaha ayaana waxa uu yahay ka qaybgalka shirkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaana markii uu soo gaaray kadib magaalada muqdisho waxa uu la hadlay warbaahinta isagoona ka hadlay ujeedka uu u yimid magaalada muqdisho waan idinka mahad celinayaa soo dhoweyntiinna iyo muqaabalada aada maanta xildhibaanada iyo sanatarada iyo wasiiradaba soo dhoweyntaad noogu samayseen magaalada muqdisho garoonka aad baan ugu faraxsanaha inaan noqdo kii ugu soo horreeyey iyadoo shir uu ka dhacayo waxaa ugu muhiimsan ee shirkaasi kow laba saddex afarna ugu horreynaya taariinta amniga iyo tallaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadi iyo ay qaadanayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo aan isku tashi samayno balshabaab iyo go-aanka laga gaadhi lahaa iyo sidii loola dagaalami lahaa iyadoo aanaan lahayn hadda uun dadka ay sabaabuloona oo noola qori qaado bale intii wixii la habeeyo dagaalkaasiyo sidii aan ujeeddadiisa u gaari lahayn saaxiibbada iyo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka kulmi doonana waxa ugu muhiimsan waxay tahay marxaladda maanta wadanku ku jiro si aan uga gudbi lahayn in la gaadho oan isku tashanno qof walboo hadle wuxuu leeyahay soomaalidu iyadoo ha isku tashato isku tashigeenu wuxuu keenay inaan inagu go-aan gaadhno inagu wax qabsanno ciddii waxay nala qabanaysa markaas waxay nala qaban kartaa markaa wasiirra aad baad u mahadsantihiin shaqo badan baa idiin taal maantana waa daalaysaan khayr badanna waan idiin rajaynaya shaqadaasna muhiimadda shirkayagu waa inaan isweydiinno ee bal fadhigiina laga kaco taagtaag badanna ma jira ee waddankan horey loo riixo shaqo xoog lana la qabto aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayuu ahaa waxaana u dambeeyey warbixintii waryahayga cabdisalaan juulle markana gobolka hiiraan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa shacabka gobolka hiiraan ku taageeray abaabulka dagaal ee al-shabaab looga xoreynayo guud ahaanba gobolkaasi cali aadan ayaa faahfaahinaya xildhibaan daahir amiin jesow ayaa markaasi oo ka tirsan golaha shacabka islamarkaana kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray xildhibaan cabdirasaaq aadan warsame xusul oo shaaca ka qaaday kooxda macwiisleyda inay ka daran yihiin ama ay ka halis badan yihiin eh, markaasi eh, al-shabaab Da- xildhibaan daahir amiin jesow oo hadalkiisa ka jawaabaya ayaa shaaca ka qaaday in kooxda macwiisleyda ay u dagaalamayaan xoreynta gobolka hiiraan ayna leeyihiin hoggaan iyo kala dambeyn sidoo kale waxa uu taageero u muujiyey kooxda macwiisleyda oo haatan dagaal ka wada gobolka hiiraan isaga oo sheegay abaabulka inuu abaabulkooda uu yahay inuu ka dhan yahay kooxda al-shabaab
aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aad u taageersanahay oon si qalbi aan u taageersanahay oo aan weliba taageeri doona oo aanan tegi doonaan meesha eh, me- eh, ka socoto hawshaas eh, dagaalka ka socdo eh, hiiraan ee lagu xoreynaayo ee lasiiga kicinayo cadowga soo jireenka ah ee eh, tobanaanka sara eh, gaari ee ummaddii soomaaliyeed gumaadaayo xoolahoodii qaadayo war nin kaa qaadaya sakadii oo kaa qaadaya waxa la yidhahda maxad oo kaa qaadaya waxa la yidhahda naqaash oo wax walba kaa qaadaya oo xoolahaada ku nool oo haddana ilmahaaga iyo maatadaada laynaya yaa ugagsan kara qoloba mar bay gacanta kor ka saarayaan maanta reerkaasaa la laynayaa biri alaa lagu laynayaa war arrintaas aan ka feejignaano oo aan ka digtoonaano oo hala- ha lagu daydo walaalaha kacay ee dagaalamaya ilaa calaado ilaa hiiraan dadka dagaalamaya ha lagu daydo xildhibaanada federaalka ah ee deegaanada ka soo jeeda waxaan ka codsanaynaa iyagoo aan qadafi usa geysan sidaan dagaalkaas annaga ruuxeenna mushaarkeenna aan ugu deeqi lahayn waxaan reer hiiraan guud ahaan ugu baaqayaa inay dagaalkaas ka qayb galaan oo ay dagaalkaas ayaga eh, muxuu ahay si siman loogu qayb galo oo aanan hal reer keliya lagu daynin Eh, aad iyo aad waxaan aan aan muxuu rabaa baaqi inaan u diro aan rabaa dowladda federaalka dowladda federaalka waa inay isgarab taagtaa dadkaas iskood usu abaabuli Eh, wax cabsi ahoo ka jirta male
hadalkan xildhibaan daahir amiin jesow ayaa kusoo aadaya kadib markii hadal kasoo yeeray xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ku sheegay kooxda macwiisleyda inay ka halis badan yihiin al-shabaab
mahadsanid cali aadan golaha deegaanka degmada xudur oo- ayaa maanta doortay guddoomiyaha cusub kadib doorasho ka dhacday gobolka bakool suleymaan xuseen al cadaala ayaa ka waramaya
magaalada xudur ee xarunta gobolka bogool ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa maanta ka dhacday doorashada guddoomiyaha cusub ee degmadaasi waxaana doorashada dhacday ku tartamay laba musharax xubnaha golaha deegaanka degmada xudur ayaa doortay guddoomiyaha degmadaasi oo ay doorashadiisa ay ku tartameen laba musharax oo kale ahaa cumar cabdulaahi maxamuud oo loo yaqaano atuuh iyo maxamed macalin axmed doorashada ayaa waxaa ku guuleystay oo guddoomiyaha cusub ee degmada xudur ee xarunta gobolka bogool loo doortay in uu noqdo cumar cabdulaahi maxamuud oo helay codad gaaraya toddobiyo toban cod halka maxamed macalin uu helay toban cod mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa doorashadii dhacday waxaana musharaxa eh, lagu guuleystay eh, maxamed ca- macalin axmed uu ahaa guddoomiyihii hore ee degmadaasi xudur
markana shabeellada hoose kadib duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose waxaa magaalada muqdisho la keenay qaar ka mid ah dadka qaba dhaawacyada islamarkaana kusoo dhaawacmay duqeynta ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose dadkan oo tiradoodu gaadaya ku dhowaad toban ruux oo kusoo dhaawacmay duqeynta ayaa la keenay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho iyadoona weli aysan helin gargaarkii caafimaad ee ay u baahnaayeen dhaawacyada dad ehelkoodu ay sheegeen inay ahaayeen gaadiidley kuna dhaawacmay duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka geysteen deegaanka mubaarag ee degmada awdhegle ayaa la soo gaarsiiyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah ehelada ayaa warbaahinta u sheegay in dadkan weli aysan helin gargaarkii caafimaad ay u baahnaayeen maamulka isbitaalka madiina oo aan u tagnay ayaa diiday in warbaahinta gudaha u gasho maadaama ay sheegeen inaysan amar u haysan baaritaanna dadkan lagu hayo qaar ka mid ah ehelada dadka dhaawacyada qaba ayaa warbaahinta u sheegay in dhaawacyada lasoo gaarsiiyey isbitaalka ay gaarayaan saddeed ruux islamarkaana mid ka mid ah uu ku geeriyooday inta waddada ay ku soo jireen dowladda waxaan sheegaane dhibaatadii shalay mubaarag ku dhiisi in dad shacab ah oo daroowalin badan in meeli shirki qabeen oo dayaara rushoyti haddana dadkii dhaawacjoo la soo qaaday dhaawacjo oo sagaal gaaraaw dhimashadiyoona siyeed gaarayaan ayaa hadda waxaa ka jiraana isbitaalka madiina ka jiraan waxaana aragnay in qola c i d da ku mid ah layaan dadkaan shabaab waaye waxaa in sheegaanaa dowladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka in dadkaas dad shacab ah ayaan oo shuqul inka lahayna wal shabaab la dhaho shuqul iyo inka lahayna saasaa in sheegaana qoladan dembi baarista ku socotana waxaa in sheegaana nimankaas shabaabnimo shuqul makilayaan dad shicib ah waaye qaarjoo ganacsata waaye qaarjoona daroowaliin waaye sidaasaan in sheegaana inta dhaawaca iyo inta dhimataba
shalay abbaar kow iyo toban saac galabnimo waxaa dhibaato ka dhacday deegaanka mubaarag ee degmada awdhegle gobolka shabeellada hoose dad rayid ah oo shacab u badan gaadiidley ah iyo dalaaliintooda ayaa waxaa lala beegsaday duqeen goob ay ku sugnaayeen deegaanka mubaarag oo busteejada mubaarag ah dhibaatadaas waxaa ku dhintay ilaa iyo siddeed qofood waxaana ku dhaawacmay sagaal qofood siddeedda qofood oo ku dhimatay dhammaantood oo dad rayid ah inta aan ka warqabno waxaa ka mid ah wiil aniga ila dhashay oo la yidhaahdo xasan abuukar mayow iyo wiil kale oo habartay dhashay oo la yidhaahdo ibraahim figle oo dhammaantood baabuurleyda deegaanka ahay iyo qaar kaloo fara badan oo gaadiidleyda deegaankaas ka mid ahaa oo ay ka mid yihiin nin la yidhaahdo isdi'aam nin la yidhaahdo xaaji gaafow nin la yidhaahdo maxamuud xasan iyo asxaab kaloo fara badan qaar kaloo badanna gaaraya sagaal qofood haddeertaan isbitaal madiino xalaytoo la soo gaarsiiyey inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacan allaha caafiyo waxyaabaha nasiib darada waxaa ka mid ah haddeertaan waxaan ku sugannahay meel u dhow isbitaal madiino isbitaalkii dhaawacyada ku jira isbitaalka gudihiisa ayaan joognaa dhaawacyada isbitaalka ku jira ayaa waxaa ku sugan baarayaal ka socda hay-adda dambi baarista ee c i d da dadkii dhaawacyada ah oo dhibaataysan oo dhiigbaxaayo ayaa waxaa la leeyahay waa wada shabaab waa la baarayaa dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii waxaa loo oggolaan la'yahay bal inay dhiigjoojin u sameeyaanoo dadkii ay caawinaad siiyaan iyadoo aan ognahay in dadkaanu masaakiinta ah muwaadiniinta ah ay xaq u leeyihiin xaq qaanuuni ay u leeyihiin in marka hore caafimaadkooda laga shaqeeyo gargaar caafimaad loo sameeyo haddii baaritaan lagu sameeyana markaas kadib baaritaan lagu sameeyo laakiin qof asagaba dhibaataysan oo caafimaad daro oo dhiigbaxaayo la yidhaahdo waa shabaab waa la baarayaa oo aan dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii loo diido inay u gargaaraan waa waxay nagu noqotay arrin la yaab leh waxaan codsanaynaa oo mas-uuliyiinta dowladda hay-adda dambi baarista dembiyada ee c i d waxaan ka codsanaynaa in dadkan masaakiinta ah ee walaalaheenna ah muwaadiniinta ah xaqa ay leeyihiin oo ah xaq caafimaad xaq gargaar deg deg ah inay helaan in loo oggolaado ma diidanin in baaritaan lagu sameeyo waa ogolnahay laakiin horta marka hore caafimaadkooda ha laga shaqeeyo markaas kadib baaritaan ha lagu sameeyo waxaan kasii xunnahay isbitaalka dhexdiisa oo aan joogno oo saaka oo imaanay ilaa iyo xalay aan joogno xitaa dadkii bukaankii aan arki la-aannahayo oo xitaa aan dhahan xitaa aan muuqaalkooda aan fiirino oo nugu adkeena xitaa wariyaashii meesha joogaan oo noo diiday inaan arkaan eega oo fiidooga qaadaan aadaa u xumaaya aadaa u xumaaya aniga dowladda waxaan ku le- xaqan ku leenahay dadka masaakiinka meesha masaakiinta meesha lagu laayay inaan maanta waxaan rabaa oo loo soo gormudo oo wax walba aan samayno awood oo odayaashii adeerayaashii aabayaashii meesha wada joogaan oo qof loo ogolaan lahe aadaa u xumaaya wax aan maanta aan ku hadli karno ma aqaane odayaasha haddii loo diidan waa inaan ka caamusnaa aad iyo aad ayaa ugu xumahay dad masaakiin ah waxba galabsanin oo beerley ah darwaliin ah in lagu duqayo deegaanka mubaarak ee degmada owdheegle gobolka shabeellada hoose marka een, hadda waxaan joognaa isbitaal madiino dhiigbax lo- een, dhiig joojin looma samayn wax looma samaynin marka dowladda xaqa ku leenahay marka waxaan jeclaan lahay in caafimaad degdeg ah in loo sameeyo dadkaas waa dad shacab caadi ah shabaab ma ahan haddii oo qolada ay si ay dhiidan ha baarto baaritaan ogolnaa ogolnaa waa ogolnahay wixii sharciga ka qabo marka dowladda waxaa ka co- ka codsan lahayn in wax noo qabato insha allah si kastaba war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqaynta lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaana ay ku dhaawaceen xubno kale oo al-shabaab ka tirsanaa ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan ugu dambaynna warkan dibadda haddaan eegno boqor jaariska saddexaad ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa inuu yahay boqorka cusub ee u k kadib munaasabad lagu qaban doono gudaha dalkaasi sidoo kale isla halkaas ayaa lagu caleemsaari doonaa maadaama ay geeriyootay boqoradii hore ee waddankaas guud ahaan warkeenna duhur ee maanta waa naga intaas waa ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkeenna